doctor xaawo cabdi oo ah samafale soomaaliyeed oo kaalin weyn ka qaadatay gargaarada dadka ayaa socdaal waxa ay ku joogtaa dalkani maraykanka socdaalkeeda ayaa ah mid ay ku soo bandhigayso buug ay ka qortay howlaheeda samafalka iyo caqabadaha la soo darsay doctores xaawo cabdi oo madax ka ah xerada xaawo cabdi ee ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaa howlaheeda gacan ku siiya caruurteeda haddaba daa'ud awees ayaa wareystay doctor xaawo cabdi waxa uuna ugu horreyntii weydiiyey inay faahfaahin ka bixiso socdaalkan ay ku marayso waddanka maraykanka waxaan ku joogaa halka buugaan anigoo qoray tuur buug tuuraan ku socdaa hadda waxaa weeye sidaad ba og tahay dalkeena wuxuu soo maray rafaad aada u badan gaaray ilaa saddex iyo labaatan sano sanadkii saddex iyo labaatan aan hadda ku jirnaa buuggaas waxaan u qoray in mataqaanaa dhibaatadii dhacday iyo noloshii siday ahayd aan dadka ogeysiiyo khaas ahaan dhalinyarada soomaalida oo joogta halka iyo kuwaan weligoodba dhib arkin maxaa marka ugu muhiimsan buuggaasi aad diiradda ku saaraysa oo aad kaga hadashay dhibaatadii soomaaliya ka dhaceysay oo maalin walba anigii imaaneysay ayaa ku qoran oo run ah fiction maaha waxa weye wax run ah micnaha waxaad ula jeedaa waxyaabo dhab ahaantii noloshaada saameeyey intii aad soomaaliya joogtay weliba dhibaatooyinka ay jireen saas weye saas weye waxaana jeclaha inay mar kale soo naqanin taas oo kale ilaahayna waan ka baryaa
haddii aad markaasi faahfaahin ka bixiso dhibaatooyinkaasi aad xusuusato ee buuggaaga aad ku xustay haatanna aad gobollo badan oo dalka maraykanka aad soo martay si aad usoo bandhigto maxaad ka xusi kartaa dhibaatooyinkaasi waxaan ka xusi karaa in mata waxaan jeclahay dadka inaan ogeysiiyo ee dunidana u sheego in mataqaanaa dunida ay u baahan tahay in lees ogaado darkee dhibaatada soomaaliya way ku dheeraatay aaday ugu dheeraatay dalalka oo dhan dhibaato qabsada laakiin dunida usoo gurmata waa laga joojiya annaga laakiin si wakti dheer ay nagu qaadatay si uu uga joogsado dhifkii soomaaliya adigu waxaad ka mid tahay dadka samafalayaasha ee ee caanka ah ee dalka soomaaliya intii dhibaatooyinka ay jireen howlaha samafalka gacanta ku soo hayay marka aad faahfaahin inaga siiso howl maalmeedka dadka samafalka aad u qabato dhibaatooyinka ugu waaweyn aad la kulantaan maxaa ka mid a dhibaatada soomaaliya burburisay oo dawladdeeni dhisneed baaba ka dhigtay oo intaasoo kun inay naf baxaan sababtay anigu waxaan u haystaa inay tahay qaybinta mujtamaca la qaybiyo oo qabiil loo qaybiyey inay dhibkaas keentay qaybinta mujtamaca ka sokow xerada xaawo cabdi oo ku dhow deegaanka afgooye oo aada ugu dhow caasimada dalka ee soomaaliya kumanaan qof ayaad halkaasi samafal ugu samaysaa marka samafalkaasi dabcan waxaa jira dhibaatooyin la socda maxaad ka xusi kartaa dhibaatooyinkaasi wallaahi daawudow adigaa maalintii dhibka ugu weynay aan ku jiray adigaan kula soo hadleen dunida iyo ay a ogeysiyey dhibka aan ku jiray marka dhibaato badan ayaan soo maray haddana waan u adkeystay oo waan u adkeystay oo waan u dul adeegay ilaahayna waa igu guuleeyey oo aniga hadda weli soconaya haatan xerada qaabka ay u shaqayso iyo sida xaaladu tahay bal sawir inaga sii xerada dusheeda ayaa laysku qabsaday marka dadkii masaakiintahaayoo bacda hoosteeda ku jiray way ku jiri kari waayeen waxay naqatay marka inaan ka daabuleyno intii aan dhaqaaqi karin ama aan transporay afgo xamar hataa ku tagaan haysanin oo aan meel kala geyna oo badda agteeda ah taa micnaheedu ma waxay tahay in xeradu haatan aysan shaqaynayn waa shaqaysaa haddii isbitaalka ugu shaqeeya maalintii laba boqol ilaa boqol iyo konton qofaa lagu fiiriyaa biyihii way socdaan dadkii wuu soo naqanayaa dadkii markii xamar aan geynin way isku hayweeyeen maxaa dhahay guryana male biyihii waa lacag guryihii waa kiro mataqaana nalkii waa kiro iskuolka ilmihii waa lacag marka annaga iskuol friya iyo caafimaad friya iyo dhul friya aan sii jirnay iyo biyo frii intii marka hadday waayeen xamar way isku hayn kari waayeen dadkeenii way soo noqdeen badanaa hadda laakiin haatan dowlad ayaa soomaaliya ka dhalatay beesha caalamkan waxay u muuqataa in si sidii hore si ka duwan ay soomaaliya umaca ula macaamilayso oo ay si gaara isha ugu hayso taasi wax isbedela ma dhalin maad leedahay ilaa haatan marka loo eego dadka dhibaataysan ee gargaarka u baahan taasi waxa weeye dawladda waxay awood leedahay markii ay dhaqaalo ku filan haysato welina dawladdii intay istaagtay oo lugaheeda ku socotay wax ma qabsanin oo hadda dhowle mataqaanaa bilooyinaa laga joogaa markii dawladda la dhisay meel eberi ayayna yimaadeen aan waxba elin marka socdaalkaagan maraykanka aad ku timid ee deegaano dhowra aad ku soo martay waxyaabaha aad kaga hadashay amaba kulamada aad ka qayb gashay maxaad nooga xusi kartaa wallaahi waxaa la isiiyey awood oo global leadership ah waxaa laigu siiyey washington d c aniga oo dowladda soomaaliya ka socdo iyo dowlado todoba kaloo dowladood dad ka socda ayaa awoodha awoodho noola qeybiyey markaan ka hadlo mar walba waxaan idhaahdaa dadkaygiina waa dhibaataysan yahay dowladaydiina hadda un waxay hadday cagaha dhulka saaro haysaa marka waxaan u baahannahay wax un garabka inta naga qabtana joojiyo
marka dadka kale ee ka soo qaybgalay xafladahaasi biladda lagugu siiyey ama xafladdaasi biladda lagugu siiyey oo mar dabcan loo sheegay xaaladdaada iyo sheekadii kaa soo qabsatay soomaaliya sidee dareemeen macnaha sidee u arkayaan qof intaasi usoo dhabar adeegay meel ay dagaalo ka jireen in ka badan labaatan sano sidee markaasi dareenkoodu ahaa wallaahi aad bay igu istaagaan way mataqaanaa way i darajeeyaan waxay i yidhaahdeen qof extraordinary ahaa tahay qof khayrul caadi ahaa tahay taasi marka dadkaas dunidaa i yidhaahda laakiin soomaalida waa adiga maqlaysa waxay igu dhigaysay arrintii arrintii goofkeena ka dhacaysa ama isbitaalkayga waa adiga maqlaysa soomaaliyayna ahayn wax waxaa sameynaya micnaha waxaad ula jeedaa dhacdo haatan ka hor lagu soo weeraray xeradaada dhowr sano ka hor oo markaasi howlo gargaar ay ka socdeen xerada saas wey naaga dhalay ee ilmo faleebo ku socota biyo ee kuwa cunada lagu siinayo tuubo ayaa sidaad maqlaysay laygu soo weeraray marka waxaad moodaa dalka dareemadaba kastoo labaatankii sano inay mataqaanaa dareemadii bini aadanimo yaraadeen shaksiyan markaad aragto xaalad dadka soomaalida ah haatan ay ku sugan yihiin adigoo ah qof da-a intaasoo sanana hawshaani soo waday weli ma ku muuqataa rajaha inaad howlahani sii wadayso oo oo intaa cimrigaaga ka dhiman aad wax u qabato dadkaan dhibaataysan intaan gabo kale intaan ka dhinta anigu waa sii shaqayn doonaa laakiin hadda alxamdulillah leegasiiyaan gabaa oo caruurtayda ayaan wax soo baray ayagaa hawshayda aan baray oo sii wadi kara laakiin anaka harimaayo waan la soconayaa intaas dadka soomaalida ee dalka maraykanka ku nool iyaguna mala kulantay oo ma kala sheekaysatay xaaladaha dhabta ee ka jira xeradaad gacanta ku hayso dadka tabarta daaran wax loogu qabto wallaahi xeradayda kaligeed kama sheekeynin soomaaliya oo dhan baan ka sheekeyey weligeyna soomaaliya oo dhan aan ka sheekeeya dhibaatada haysato ayagana dad un dad qurbo a joogo waayo dal qurbo ahoo dhibaatadooda ayay qabaan ayagana annaga dalka joognana dhibaan ku jirnaa ayaga dibadda joogana dhib dhibay ku jiraan
laakiin fikirado ma ku darsadeen hawsha aad ka wadaan soomaaliya iyo geesnimada aad muujinaysaan wax fikira ma ku siiyeen oo cusub ayaga aniga kalkii hore maraan imid halka aan joogo aan soo maray intaas dadka markaas waxaan kula kulmay dad badan hadda ka hor markii afraad waay aan halka imaanayo marka markaasi waxaan ka dhaadhici jiray uun dalkii imaada idinkaa wax ka qaban kara dadkii dalkii dalkii dadkiisa idinka waayo waadna kasoo tagtaan iyaad sugaysaan inay wax ka qabtaan laakiin hadda markaan imid dal dadkii waxay rabaan inay dalkoodii ku naqdaan waxay rabaan laakiin meel nabadgelyo iyo leh ee mataqaanayay wax lagu noolaan karo waa gartay tan iyo markii dowladdan cusub la dhisay oo adeegyadii sida wasaaradihii dowladda ay bilaabeen inay shaqeeyaan sida wasaaradda adeega bulshada oo caafimaadka iyo inta badan arrimaha bulshada qaabilsan weli kulan mala yeelateen oo ku aadan sida wax loogu qabanayo dadka dhibaataysan ee soomaaliya geesaheeda ku kala noole ay ku jiraan kuwa xerada aad adigu gacanta ku hayso xaawo cabdi weli hadda fadhi saasa ma yeelanin laakiin waa ballantanahay inaan ka shirno arrintaas maxaad is leedahay soomaaliya haatan way u baahan tahay dhanka horumarinta bulshada aragtidaada waxay ila tahay dhibaatadii nagu dhacday inay noo keentay cadaalad darro marka waxaan rabaa jeclaan lahay inay mataqaanaa dunida iyo dowladaba ay foo ay xoogga saaraan xagga cadaaladda sida loo xoojin lahay cadaaladda sida loo mataqaanaaye loo dhisi lahaa loo xoojin lahay ee nabadgelyada inla in la adkeeyo in la adkeeyo nabadgelyada waa garta dhinaca gargaarkana maxaad is leedaha waa lagu soo beerin karaa dhinaca gargaarka waxaan rumor ku maqlay oonan run hub aan aanan hubin in dadkii banaanka loo soo celinayo qaxootinimadooda lagu celinayo halkii ay joogi jireen oo hay-ada dibadda ka yimaadeen ay saas dalbadeen inay banaanka rabaan inay ku ahaan xamar banaankiisa marka aniga ra'yigaas ma qabo waxaan qabaa dadkii masaakiinta ah ee labaatan iyo laba sano joogay ee dibadda qoraxda iyo roobka bac hoosteed ku jiray inay guryahoodii la siiyo guryo kalena mataqaanaa loo dhiso loo xoojiyo beeraha loo xoojiyo badda kalluumaysigeeda mataqaanaa beec mushtare yar yare loo furo haddii la furi karo la furo mataqaanaaye industrial yar yare sidii kuwa sameynaya fruitska cabitaanka oo kale sidii annaga etob aan u lahaa jirnay oo kale shaqa la abuuro waa gartay qorshooyinka kale ee haatan jira waxaa ka mid ah in dadkaa soo barakacay degaanada aysan lahayn degan amaba degaano kale usoo barakacay lagu celiyo goobahooda xilligaani xilli munaasab ma tahay in dadka soo barakacay gaar ahaan kuwa ku nool muqdisho lagu celiyo degaanadii ay ka yimaadeen waad way fiican tahay laakiin degaanadoodii wax loogu qabto waayo haddii loo celiyo iyadoo degaankii dhibaatadii uga soo carareen ayaa weli jirta haddii degaamadooda loo loo qurxiyo wax ka wanaagsan maba jiraanba oo sidee marka ma dhanka amniga mise dhanka adeegyada u baahan yihin waayo inta badan haatan waxaa jira degaano amni ah oo dowladdu gacanta ay ku hayso iyadoo kaashanaysa ciidamada midooda africa marka ma dhinaca amniga mise dhinaca adeegyada ay u baahan yihiin labadaba waa loo baahan yahay adeegana waa loo baahan yahay amnigana waa loo baahan yahay markee qofkii wuxuu ku noolaadaa la rabaa ugu dambeyntii maxaad fariina aad usoo gudbinaysaa dadka soomaalida ee ku dhegaysanaya dadka soomaalidu ay dhegaysanaya kulli waan wada salaamayaa waxaan leeyahay inay isjeclaadaan inay isxushmeeyaan inay istixgeliyaan inay qabiilka iska dhaafaan hadduu qabiil weji leeyahay laba iyo labaatan sano ayaa naceeb la abuurayay waxna waa laga keeni waaya wax ka soo dhashay ma leh abuurkii la abuuray waxba kama soo dhalan marka in soomaali weyn soomaalinimo waa lees dhalay waa intermarriagea dadka dhexeeya ayeeyada awoowaha qabiil keligiis jiri kara ma jiro ee saddex saddex s saddex ab socon karo qof keligeed saddex ab socon karto qabiilna keligiis naqan karta ma leh waa lees wada dhalay waa lees waday dhiigga waxaa ku jira qofka dhiiggeeda afar dhiig inay ku jirtaa dhici karta marka awoowahana ha nicin wuxuu ahay ayeeyadaana ha nicin hooyadaana ha nicin aabbahaana ha nicin kulligoodba isu jeclo taasi waxay ahayd doctoresa xaawe cabdi oo ah samafale soomaaliyeed oo uu warramaysay da-uud aweys oo washington jooga